ganacsigii isin suubsadaaseen dada way jaraan ganacsi mar hor ha galeen sanidooyinka jaran laakiin ganacsi meelli fadaa inku deerna dada way jaraan beeso ku qasaartay ganacsigii ku herino beesoyishol ku gudahay dad kale uma jaraan ganacsigii ka jaran laakiin biilsho iyo ma dhaafsan marka meelistusay marku ma imbaahanyin lagu kabo kor yaleeri kow ma balistusay qofkii finance leo mise beesi qaba ganacsi shayna beesidiisiisa ku maamulahay maamulkii walaay ku qaldanta qaabkiis beesida maamulu fadeela tuse si ganacsi shaynka dareer lanka ganacsi shay waday siin meelaay guul daraysadina silahanka naga faday ganacsiga siin maamulka ganacsiga intoo sii faday tookadiis marka way fadaan ehe dhaqaalaha koonfur galbeed guud ahaan dhaqaalaha soomaaliya inta koran kahor la fade gaar ahaan way baahan dhaqaalaha koonfur galbeed inta korlankii ganacsatada niyoon nagadan haano yoon iska tirsan waan bulshada niyoon ka tirsan yiin inta nagadan looga dan leeyahay marka muhiimadda ay tahay waxa weeyaan waagii hore ee ahaan jirtay in dadka mucaawino la siinayo in lasoo dhaafay hadda la gaarsiisan yahay in dadka la baro xifrad ay ku shaqaystaan marka wax kastana waxaa ugu muhiimsan wax saacad la geliyo waaye waxaa maqli jiray saacaddu waa waktigu waa qaali waktiga qaali waxaa laga wadaa shaygaa waktiga aadan gelinin macnaha mirihiisa maaragtay ma arkaysid sida waxbarashadoo kale macnaha qofku waxaa loo baahan yahay inuu wakti ku bixiyo si uu shahaado uga qaato ama aqoon uga helo kadibna maarata uu marat danihiisa kale uu ku fushado maanta waxaa laidinkaga baahan yahay marka inaad waqti saxa inaad ku bixisiin mashruucan mashruuca maanta oo aada u qurux badan infact waxaan malaynayaa inuu ka qurux badan yahay inta ka socoto maaratay gobollada waddanka oo dhan inaad maaratay qeybteen inay aada ugu qurux badan taha u malaynaa